ilaa lix dhallinyaro ah oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana shaqa la-aan ahaa ayaa fursado shaqa ka helay garaashka mooto oo ku yaala xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne dhallinyaradan ayaa cilad bixiya baabuurta ay ka mid yihiin bajaajta iyo noohada waxayna sidoo kale cilad bixiyaan matoorada iyo agabyada kale baabuurta xuseen badow guuleed oo ah mulkiilaha garaashka mooto ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay qabtaan iyo tirada dhallinyarada ay shaqada siiyeen waxaa igu dhalay marka arkay dhalinyarada micnaha oo shaqa la-aanta qaar tahriibaayo qaarna baagamoodo ay yihiin qaarna micnaha oo micnaha ay guryaha ku fadhiyaan inaan shaqa abuur u sameeyo si ay ugu shaqaystaan anigna ajir aan uga helo saasaan u fikiri laba kun iyo labadii afur ilaa hadda waa shaqeeyaa wallaahi waa badan yihiin wax lasoo koobi kara maaha balse laakiin hadda waxa joogo waa hadda lix aad ila shaqayso laakiin waxaa inta badan balweyne ka shaqeeya waa wax aniga faraxmay ama galbeedka ka shaqeeyaan ama bariga ka shaqeeyaan balweyne waxa joogo dhanba waa wax garaashigii ka tegay xagga farsamada mootooyinka motoorada dhalinyarta ku shaqaysato dhanba intay ka faracmeen garaashkan farsamooyinka ay qabtaan waxaa ka mid ah motoorada mootooyinka ama bajaajyada ama labalugoodyada mootogaariyaasha aday mootoo dhan iyo farsamo oo motoorada ay ka shaqeeyaan qaar geerishaa u furan qaar weli ila joogaan saas waa qaar tuulooyinkay aadeen qaar muqdishoay galeen waa fara badan yihin geerishka ma dhow xilligaa la bilaaba waxa kow farsamo mooto ku bilaabo aniga dhanka kale qaar ka mid a dhallinyarada fursadaha shaqa ka helay garaashka mooto ee beledweyne ayaa sheegay in shaqadani ay heleen ay ku faraxsan yihiin shaqadan lii abuuro waa ku faraxsanahay alxamdulilah maxaa ku dhiirigelina inay waddankan ka tegin oo joogaan waddankoodan hooyo waa kaa dhulkooda u dhintaan waddankayga inaan ku dhintaa oo tirigalo oo shaqaysta anigo waa kaa garaashkan waxaan ka qabtaa farsamada ujeeda mootooyinka ayaan ka sameeyaa marka macalinkan waa fadhiya maasha allah ardadan kamid ah aniga boqol kiiba boqol si fiican u arkaa in dhalinyada meeshan kamid aan noqdo walaalihi waxaan kula tali lahaa inay garaashka soo aadaan farsamada bartaan oo ay iska dhaafaan tahriibka iyo wax lamidka ah waddanka aadaysan rag baa dhistay waxaan kula tali lahaa inay waddanka dhistaan ee waddankooda aaminaan maasha allah maasha allah meeshan waxaan ka shaqeynaya laba sano ugu yaraan laba sano ka shaqeynaya maasha allah makaanika buuxaan ahay macalinkii haddana hoos fadhiyaa sanadka dheer waxaan rajaynaya in meel aan furto oon fadhiisto aan rajaynaya bajaajo mooto saddex lugoodley ayaa u badan inta la isticmaalo hadda waddanka laga isticmaalo kii boqol waxaan rajaynaya sanadka dheer inaan furto meel cusub garaash cusub inaan furto aan rajaynaya ugu yaraan toban iyo laba ama siddeed ruux inaan shaqo geliyo ayaan leedahay rajaynaya insha allah waxaan dhaha lahay dhallinyaradaas walaalahayga inay ka mid noqdaan dhallinyarada farsamada shaqada loo abuuray oo imaadaan geerishada sida geerishadan oo kale hadda mootada laga sameeyo iyo geerisho kale waaweynka oo baabuurta bashararta waxaas laga sameeyo ayaan kula tala rinji inay bartaan oo dalkooda joogaan boqol kiiba boqol ayaan kula tala lahay masha allah goobaha lagu cilad bixiyo gaadiidka ee ku yaala magaalada beledweyne ayaa inta badan waxaa fursado shaqo ka helay dhalinyaro markii hore shaqa la-aan ahaa kuwaasi uga maarmay in ay dalka ka tahriibaan